maxaan ku rahda askari miskiina aan hortaaganahay wixiisii ay maqan yihiin markaan dowladdu ay dhacdaha ka hadlayso madaxdeeda mas-uuliyiinta sarsaarana ay yidhahdaan waxba ma maqna ay yidhaahdaan markaa lacagti waa ay qaateen lacagtii markaa dee anaa taliya aniguna haddaanan waxba hayn ilaahay horti ciidankaygan waxba qaadan baan ilahay horti cadaynaya marka wax la dafiri kara ma inaan ciidanku wax qaadan wax laga indhaqarsan karana ma aha marka way jirtaa arrintaas waa arrin rasmi oo jirta wayna ku keeni karaysaa waxyaaba badan in dee ninka hadduu wixii yaraada uu ku shaqaynayo uu waayo waxyaaba badan baa iman karay
marka imise bilood baa hadda mushaaradu ka maqanta ciidanka
waan waxaan jeclahay inaan hadda detailkaa hoose aanan sii gelin lakin waa muddo badan hadda aan saas u detail garan xafiiska markii cid aan madaxda is aragno waxaan la sugayay inaan madaxda aan runtii aan xafiiska ku kuranno si officiala hase yeeshee dee mar kasta marka waxaa laleeyahay maalin walba bishaaradii waa la qaatay ciidankii anag ana idinka qaatay bay leeyihin marka bishaarkii waxyagii bay leeyihiin idaacadaha ayaa laga hadlaya mas-uuliyiinta dowladdu inay mishaarkii dhammaystirtay mishaarkii inuusan dhammaystirinna dee wax waadaxa taadu taliyihii ciidanka maadaama tahay haddii ciidankaagii aad xogteen mishaar aysan qaadan oo laga yaabo duruufo badan iyo xaasas iyo caruureen ku taxalluqaan madaxdiina ay leedahay mishaarkii waa la qaata soo inaad si toosa aad u hadashido mar kaleba aad sheegtid oo tiraahdo mushaarooyinka arsa naga maqlo arrinaha ka hadashin soo maahay waan u bandhigay dowladda madaxweynuhu waa ogyahay wasiirka maaliyaddu waa ogyahay madaxweyne ku-xigeenku waa ogyahay gudoomiyaha baarlamaanka waan isarigna dhowaan waana hordhigi doonaa meesha haatan haddii fooltimaada goda qarsiya hare waxay taagan tahay maxaa meel kama damayshay taagan tahay marka waxaan usoo jeedinaya inay dowladdu maxaan ku rahdaa ciidanka mishaarkiisa haddii allayd masii dhaqsaale ay u bixiso ayaan usoo jeedinaya ugu baaqaya ciidankana adkaysi baan ugu baaqaya lakin adkaysi hadday dhaaf way dhaaftay arrintu adkaysi markan meelaha qaarkood way dhaaftay hadday dhaafto adkaysina waxay ka yimaada marka ceeb weeye waxay noqonaysaa marka in dadkii xuquuqdiisu ay dowladdu si kastaba ha ahaatee inay maaraysa ayaa laga doonaya ma laga yaaba lakin arrintan dhinaca dhaqaalaha oo dhaqaalaha lole waa liibtaa inay maarata ay sababaysa ma laga yaaba puntland hadda wax dhaqaalo la-aan oo dhaqaalaha horta sideedaba dalna sidiisii ahaan maayo soomaaliya siday ahaan jirta la ahaan maayo waa dhici kartaa marar badan inay jiri karayaan inay bila maagara xooga dhaqaalo liibto inay jirto bilo fiicanna inay jirto dadku waa wada xogogaal shaqada iyo xisaabaadkana waa la wada yaqaan adduunka waxbaa la bartay waa lasa wada ogyahay waxa jira markii ay duruuftu qalabsantahayna waa la ogyahay markiise qalabsanayna waa la ogyahay wax maanta hortaagan in ciidanka xoogga puntland uu waayo mishaarkiisa oo puntland dhaqaale xumo ay haysataa ma jirto haddii siday u tahay xaaladda wax looga qaban waayo dee anigu sababaan u joogo xafiiska waxaan u diyaara inaan baneeyo haddii alina dhaqso haddii xaaladdaas wax laga qaban kari waayo waayo sababaan xafiiska u joogaba maba jirtaba hadday ii suurtageli kari weyday askarigii waardiyaha ka ahaa inuu gaajo uga tago xafiiska macnaheedu waxa weeye miya haddii mushaaraadka ciidanka aan ku guurayso oo ciidanka waxooda xuquuqdooda waayaan anugu sidaa taliyo kusii ahamayo waana iscasiliya miya sidaas waa sidaas wey taa sidaa taliyo kusii ahaan maayo waana iscasiliyaa waana muddo dheeraystay hadda waan sariigtay waan samray waan adkaystay galabta waxaan iga hadlinaya waa arrin soo dhaaftay alantaro soo dhaaftay shiikh alantarana ku ariyo soo dhaaftay ba iga hadlinaya madaga